wanaagsan dhegaysta kusoo dhowo warka duhurnimo ee raadiyaha dalsan qodobada aad ku dhagaysan doontaana waxaa ka mid ah
dowladda federaalk soomaaliya oo war ka soo saartay weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka biral biij ee xeebta liido ee magaalada muqdisho
khasaaraha weerarkii biral biij oo si soo taraya iyo weliba dad far badan oo eheladooda ka baadigoobaya hoteelkii weerarka ay ku qaadeen al-shabaab
yugandha oo digniin u dirtay ciidamadeeda ka jooga soomaaliya kadib weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen buulamareer
dowladda federaalk soomaaliyana waxay shaacisay tirada ugu horeysay ciidamada admis ee dalka lagaga saarayo
iyo cabdifitaax al-siisi iyo william ruuto oo ka wada hadlay degenaanshaha qaaradda afrika
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan dadkana na dhegaysanayo meel kastoo joogtaan waxaad kusoo dhawaataan warka duhurnimo waa maalinimo sabtiya taarikhdan waxay ku beegan tahay tobanka bisha juun sanada labada kun saddex iyo labaatanka kusoo dhawaada warka duhur oo si wada jir idinkugu aqrinaya cabdisalaan juulo shaakir iyo anbd oo ah cabdifataax muumin kusoo dhawaada warkii oo fidsan haddii aan ku bilowbo khasaaraha ka dhashay weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka biral biij ee ku yaala xeebta liido ee muqdisho ayaa isa soo taraya warar kala duwan ayaana weerarkaasi kasoo baxaya dhimasho iyo dhaawac ayaana sidoo kale jira waryahayaga faadimo cabdiqaadir xasan oo goobta tagtay ayaa ka waramaysa
derbiga iga dambeeya waa hotel biral biij ee ku yaala xeebta liido degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir xalay fiidkii ayaa waxaa halkan lagala kulmay weerar ku bilowday qaraxyo kadibna kooxo hubaysan ayaa hotelka gudaha u galay waxaana dagaal uu ku dhex maray gudaha hotelka ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab xeebta liido inta badan waxay ka mid tahay goobaha loo dalxiisa ee ku yaalla caasimada soomaaliya muqdisho inta badanna habeenkii jimcaha waa habeen aad u mashquul badan oo dadyo kala gedisan ayaa halkan yimaada si ay uga caweeyaan goobta xalay dagaalku ka socdana waxay ka mid ahayd goobaha loo caweeyo dhallinyaradu wakhtigooda ku qaataan markii weerarku bilaabanayey dadyow kala gedisan ayaa halkan ku sugnaa iyadoona qaraxa daryaankiisa laga maqlay toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir markii aad fiiriso ee saakay dadku waxay ku soo wada kal laheen oo ay daawasho u yimaadeen goobtii xalay ay wax ka dhacayn meedad hor leh ayaa laga soo bixiyey ilaa saddex ruux weli dad ayaa dadkoodii oo halkan ku dhintay baadagoobaya meedkooda iyadoona dad shacaba xalay ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen kuwaasoo la geeyey isbitaallada ku yaala magaalada caasimada ee muqdisho balse goor dambe ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo afjaray weerarkii xalay lagu qaaday biral biij oo ah goob markaasi ee dadku ay ku waqti qaataan kuna taalla ee xeebta liido ee magaalada muqdisho haddaba qaar ka mid ah ee dadka ku nool halkan ee degan degmada cabdicasiis ayaan muuqaalbaahiyaha ee dalsan la dhex qaadnay oon ka weydina aragtidooda iyo dadkii goobjoog u ahaa xalay wixii ka dhacay halkan xalay anaga iyo xeebta waa joognay aniga gabar saaxiibtay mahaygaan joognay awal shay xabadooyinaa bilowday markaasaan go'aan qaadan inaan soo degno inta xabadooyinka hor aan go'aan qaadan inaan soo degno baxno kadib markaasaas usoo degaynaybu aan maqalnay qaraxi iyo xabadooyinaa maqalnay gadaalleba usii orodnayba haddii aan soo noqon lahayn dadkii dhiban aan ku mudu jiri lahaynba gadaala u orodnay isqarinay aniga mihii ooynayaana oo wada sasan kadib meel kaleaan ku dhuumanay marba meelaan ku dhudhuumanayna ma fahante anakoo sasanoo aad u sasanoo weliba mehiga aad u sasan aniga waxyaalahan kale weligeena ma arkin qaraxna ma soo arag qaraxna xabadoyna ma arkin xalay maalinta ugu xumeeda ay ahayd بالنسبة لي والله aad xaalay waa ku cabinaynay fa meel aan dalxiis u imaanay in anakoo naxsan aan walwalaynan ka tago waa ka xumahay laakiin wayba dhacday alxamdulilah cala kulli xaal haddana waxaan ku faraxsanay anakoo caafimaad qabna inaan ka tagnay haa waa markii u horreysa aan waddankayga maada carabtaa liigu dhalay carabtaan kusoo barbaaray markii u horreysa waddankayga inta lii dhalay ilaa haddaan soddon jir aan ahay ma fahante hooyaan ahay aniga mahayga aan usoo guurnay waddanka waa markii u horreysa waddanka imaano fa qarxooyinkan aan arkayna iyo maxaan jeclaan inay waddankeenna aadaan u jecelnahay inaan mar kale arko bas alxamdulilah kalxaa maxaan samayn karnaa yaa hadda oo eh xalay sabtee nagu ahayd be anigii imahayga iska weligay xabad ma lagu tuuraa ma maqlo ana askarooy markaa maqlo qof xabad u tuuraa waa la yaabi jiray fa xalay sas aaday nagu had aniga mahaygaba imiin dhinaca ka oonaayeen anna dhinacan ka oonaa weliba maxaa jira wiil family oo isagana saas oo kale ima wataa jiray marna kuwayga aamsiyaa marna kuwiisa aamsiyaa xalay aad u xumed walaa markii dambaa meel ka boodnay anay mahay meel ka boodnay askar noo imaaday ilaha qaraasiyaana askarteena soo bixisay
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي محمد عبد عمر waxaa ku suganahay degmada cabdicasiis meeshaan aa u jeedaan xale waxaa ka dhacay dhibaato aad u weyn maqaayadan ayaa wax dhib aad u weyn ka dhacay dad soomaali oo masaakiin ayaa halkan ku dhammaadeen wallaahi annaga markuu qaraxa dhacay horta aniga meesha goobtaan goobtaan goob aad uga fogeyn oo ku sugnay oo anigii dhallinyaro badana halkaas wada fadhinay marka meesha koogii hore xabadaha aad u culusaa dhacay kabacdina qaraxaana ku soo xigay marka alxamdulilah wax walba meeshan ka dhaca dhimasho iyo dhaawacantaba waa jiraan waxaan dhihi lahayn marka ani indhahayga wallaahi waxaan ku arkaa hadda saddex qofood oo hadda meyda ilaa hadda la garan la'yahay ayaa u jeeda indhaga inkastoo xal ah meesha ka cararay haddana saaki ah dib ugu soo laabtay marka xaaladda aad ay u kacsan tahay meeshan dhibaato aad weyn ayaa ka tagan maya ma wax familkeyga ma gaarin laakiinse dad kaloo soomaali oo walaalihi ayaa ku dhintay halkaas qof walba ehelkiisa halkan ku dhintay waxaa leeyahay samar iyo imaan allah idinka siiyo inta kale oo ku dhaawacantana ilaaha bogsiiyo soomaaliyana ilaaha nabad ha ka dhigo meeshan dhib badan ayaa ka jiro walaalayaal gudaha hoteelka waxa uu ahaa xalay mid saacado badan lagu dagaalamayay inkastoo goordamba lasoo afjaray burbur xoogan ayaa ka jira barxadda hotelkana waxaa yaalla gawaari ay lahaayeen sida la tilmaamay madax dowladeed siyaasiyiin xogo hoose aan helna ayaa sheegaya ku dhowaad shan meed ah inay ilaa hadda dhex yaalaan hoteelka kuwaasoo qol gaara ku wada dhintay laakiin lama cadeen dadkaasi waxa ay yihiin weerarka intii uu socdayna askar ka tirsan dowladda oo qayb ka ahaa dagaalka weliba waday dadaalkii ay kusoo afjari lahaayeen weerarkaasi waxa ay noqdeen kuwo dhintay qaarkood kuna dhaawacmay dowladda federaalk soomaaliya weli si rasmi ah kama aysan hadlin weerarkii xalay lagu soo qaaday biral biij ee xeebta liido iyadoona hadda isku socodka dadka iyo gaadiidka waddadana ay u tahay mid caadi ah islamarkaana waxaa ku sugan kooxihii nadaafadda ee gobolka banaadir una diyaarsan in halkan ay nadiifiyaan
aada bay u mahadsantahay wariyeene faadimo cabdiqaadir isla wararkii weerarkii xalay ay al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka biral biij ayaynu ku guda jirnaa dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan taliska qeybta waa taliska booliiska soomaaliya ayaa waxay war ka soo saareen weerarkii dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen hotelka biral biij ee xeebta liide ee muqdisho ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa war waxay ka soo saareen weerarkii ay xalay al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka birla biij oo ku yaala xeebta liido ee degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir war-saxaafadeed ka soo baxay booliiska soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in hoteelka la weeraray ay ku sugnaayeen shacab fara badan isla markaana ujeedka al-shabaab uu ahaa inay baabiyaan dadkaasi sidii lagu yiri qoraalka ka soo baxay booliiska soomaaliya hoteelka ay al-shabaab weerareen ayaa ahaa goob ay dadka shacabka ah ku sheex cabaan taas oo muujinaysa sida ay al-shabaab ay shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ula dagaalamayaan ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay booliiska soomaaliya sidoo kale booliiska ayaa shaaciyey in weerarkan lagu dilay sagaal qof oo saddex ka mid ah ay ahaayeen askar ka tirsan ciidanka ammaanka halka sagaal kalena ay ahaayeen rayid waxaa sidoo kale weerarkan ku dhaawacmay toban qof oo kale oo shacab ah sida lagu caddeeyey qoraalka uu soo saaray taliska ciidanka booliiska soomaaliya weerarka al-shabaab waxaa ku shahiiday ayaa lagu yidhi qoraalka lix muwaadin oo shacab ah waxaana ku dhaawacmay toban kale intii ay badbaadintu socotay waxaa ku shahiiday saddex ka mid ah ciidamada geesiyaasha ee amniga oo uu u dagaalamay badbaadinta shacabka soomaaliyeed ayaa mar kale lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya taliska ayaa intaa waxa uu ku sii daray inay ciidamada howlgalka sameynayay ay soo badbaadiyeen ilaa siddeetan iyo afar qof oo shacab ah kuwa oo ku sugnaa dhismaha la weeraray alle mahadi ciidamada amniga ayaa ku guulaystay inay goobtaas si nabadgelyo ah ugu saaraan siddeetan iyo afar qof oo shacab ah oo ay ku jiraan caruur yaryar dumar iyo dad waayeelo ah xeebta liido ayaa ah meelaha habeenada jimcaha aadka u mashquulka badan oo ay tagaan dhallinyarada ku nool magaalada caasimadda muqdisho waxaana la arkayay kumanaan qof oo markii uu weerarku u bilowday ka cararay xeebta iyo weliba hoteelada ku yaala cabdifataax mumni warbaahinta dalsan muqdisho
markanne haddaan eego dowladda waddanka ugandha ayaa waxa ay dirtay digniin ku aadan ciidamadeeda ka jooga soomaaliya waxayna digniin u dirtay ciidamadeeda ka jooga soomaaliya kadib weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen buula mareerkaas oo khasaare kala duwan uu kasoo gaaray dowladda wadankaasi uganda weerarkii al-shabaab buulmareer kadib dowladda uganda dignimada ee direysa ayaa isa soo tareeyay iyadoo ciidamada wadanka uganda ee kusugan gudaha dalka soomaaliya walaac fara badan laga muujinayay cabsi ah in ay dhibaatooyin kale ay la kulmaan dowladda uganda digniinta ay u jeedisay ciidamadeeda ayaa waxaa soo diray la taliyaha madaxweynaha uganda u qaabilsan howlgalka gaarka ah jenaraal muhosi waxauna ugu digay ciidamada uganda ee soomaaliya ku sugan inay ka labalabeen ka hortaga al-shabaab oo uu sheegay inay aada u khatar yihiin muhusi oo tegay soomaaliya ayaa ugu tacsiiyey oo yimid soomaaliya wuxuu u tacsiiyey ciidamada weerarkii ka dhacay buulamareer lixi labaatankii mey generaalka oo shantii maalmood ugu dambeysay ku sugnaa soomaaliya ayaa la kulmay taliyayaasha ciidamada uganda kuwii ka badbaaday weerarka buulmareer iyo kuwii ku dhaawacmay sidoo kale waxa uu ciidamada u sheegay in hogaanka istaraatiijiyadeed ay ogaadeen meelaha ay ka liitaan ee sababay in al-shabaab ay weerar kusoo qaadaan xerada buulamareer isagoona sheegay in arrimahaasi ay isugu jiraan kuwo xeeladeysan iyo kuwo dibadda ah oo u baahan in wax laga qabto wuxuu uga digay ciidamada inay nasasho galaan balse taa beddelkeed ay noqdaan kuwo dagaal u diyaarsan wakhti kasta ama xilli walbaba
gudahaan warkii aad kala socoteen raadiyaha dalsan dhegeyste waa naga inta intaan warkan warkiisa xiga aan ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel